بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه intaasoo dhan markay shubahaadka ay soo arooriyeen ilaahay wuu u jawaabo wuxuu yidhi tabaaraka ilaahay siduu suuraddaba ku bilaabay tabaaraka ilaahay baa khayrkiisu batay tabaaraka ilaahay baa alladii allahaasoo in shaaa hadduu doono jacala kuu yeelayo laka adiga khayran min daalika inta ay soo jeediyeen in ka khayr badan yuu ilaahay kuu yeeli karaa tabaaraka aladii allihii baa khayrkiisu batay jacala yeelay laka adiga khayran mid ka khayr badan min daalika inta ay soo sheegeen jannaatin beeruu kuu yeeli tajri ay socoto min taxtihaa hoosteeda al anhaaru webiyaalka wayajcal laka wuxuu kuu yeeli qusuuran saro oo muxaahay iskorkor saaran ayuu kuu yeelayaa allah subxaana wa tacaalaa oo si fiican loo dhisay marka hadday mar ay sidaa ula hadleen ilaahay wuxuu u furayaa baaba asamaa'i markaasaa loo bishaaraynayaayo khayrka ilaahay uu meel u dhigay ayaa loogu bishaaraynayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam bal iskaba dhaafe in lala hadlo iyo in la radii iyo waxaa ma astaahilaani kadabuu waxay beeniyeen bisaacati saacaddii qiyaamo ayay beeniyeen qofka hadduu mar una qiyaamo rumaysnaynna waxaa weeye wax lagu karaya male bal kadabuu bisaacati saacaddii qiyaamay ay beeniyeen wa actadnaa waxaan u diyaarinay liman qofkii kadaba beeniya bisaacati saciiran naar ololayso ayaannu u diyaar galaynay oo aad iyo aada u gubi doonto waxaa macnaha ka dhigan tahay mushrikiintan waxay beeniyeen ilaahay waxay beeniyeen waxaad ula timid oo xaq ah sidaa daraaddeed waxaa weeye min ajli annaka ta'kulu طacaama watamshi fi laswaaqi walaakinahum laa yuuqinuuna bilmacaad maba rumaysnaba waxay rumaysan yihiinba ma jirto waxay rumaysan yihiin ma jirto ilaahay saasuu yihi bal kadabuu bisaacati saacaddii bay waxayay beeniyeen wa actadnaa waxaan u diyaar garaynay liman qofka wa actadnaa waxaan u diyaar garaynay liman kadaba qofkii beeniyo bisaacati saacadda beeniyana saciiran naar ololayso ayaanayaan u diyaar garaynay idaa ra'athum naarta markay aragto min makaanin meel baciidin oo fog markay ka soo aragto way soo qamaamiye samicuu way maqlayaan lahaa naarti waxay ka maqlayaan tagayudan ciil iyo wazafiiran way soo hinraagi way soo guuxi waxaa weye samicuu way maqli lahaa naarti waxay ka maqlayaan tagayudan cadho inay kala googo'do oo kaleeto iyo wazafiiran iyo qaylo iyo hinraag ayay ka maqlayaan tagayudan wazafiiraa ayay maqlayaan wa idaa ulquu haddii lagu rido minhaa naarta xaggeeda makaanan makaan meel haddii lagu rido dayiqan oo cidhiidhi ah muqaraniina iyagoo la isku xidhxidhay oo xataa aan rafrafan karin wa idaa ulquu haddii la rido minhaa naarta xaggeeda makaanan meel dayiqan oo cidhiidhi ah haddii lagu rido muqaraniina iyagoo la xidhxidhay dacow way u yeedhayaan hunaalika halkaas meeshaas yay hubuuran hoog bay u yeedhayuu yeedhayaan hubuuran hoog bay u yeedhayaan maxaa yeeley wax kaloo waan go'nayey bilweyli walhalaag yaa halaakanaa waan baaba'nayey yay odhanayaan waxaa layihi laa tadcuu ha u yeedhina alyowma maanta hubuuran waaxidan hal hoog ha u yeedhina hal hoog oo keliya ha u yeedhina hooggiinnu wuu badan yahaye wadcuu u yeedha hubuuran hoog kasiiran oo badan qul waxaa tidhaahdaa marka waa iyagale maa kanzi laguu soo dejiyo oo muu malag yimaado oo waxaa daldalayee qul waxaa tidhaahdaa nebi maxamedow adaalika makaasaa khayrun khayr badan naarta laga soo sheekeey oo aanu nidhi idaa ulquu minhaa makaanan dayiqan muqaraniina ducow hunaalika hubuuran laa tadcu lyowma hubuuran waaxida wadcu hubuuran kasiiran aan nidhi miyaa khayrun khayr badan am amase aljannatu jannadii maa khayr badan jannatu lkhuldi waaridda jannadeedii allatii jannatulkhuldigio wucida almuttaquuna kuwa ilaahay ka cabsado loogu yaboohay kaanat waxay u ahaatay muttaqiintaa jazaa'an abaalmarin iyo wa masiiran meel ay u ahaadaan lahum waxaa u sugnaaday fiihaa jannatulkhuldiga dhexdeeda maa yashaa'uuna wax alle waxay doonayaan ayay iska leeyihiin khaalidiina iyaga oo ku waarayo waxaa weye kaana wuxuu ahaaday calaa rabbika rabbigaagana in jannadaa la geliyo ay ku waaraan wacdan yabooh mas-uulan oo la isweydiin doono oo la dhihi karo aawe wixii aada noo yaboohay ilaahay isagaa isku waxay farad yeelay cid ilaahay wax kule oo wax weydiisan karto ma jirto kaana daalika aljazaa wacdan calaa diljalaali xaqiiqan an yus'ala wa yutlaba oo la weydiisan karta oo mimaa yatanaafasu fiihi almutanaafisuun waa wacdi waajiba yabooh waajiba oo ilaahay uu isku waajibiyey wacdan mas-uulan wa yowma maalin ka sheekee yaxshuruhum ilaahay uu soo kulminayo gaaladii iyo wamaa asnaamtii yacbuduuna ay caabudayeen oo min duuni illaahi ilaahay sokadiisa ah fayaquulu alla wuxuu odhanayaa a antum ma idinka adlaltum baadiyeeyey cibaadii addoommayga haa ulaa'i oo kuwana am amase hum iyaga dalluu baadiyoobay assabiila ma iyagaa jidkii gefay oo jidkii ka baadiyoobay qaaluu waxay yidhaahdeen ilaan waa waxaa iyaga in lagu fadeexeeyo unbaa loogu yeedhayaa waxaana loo jeedaa kuwani kuwii oo oo ilaahay yowma yaxshuruhum wamaa yacbuduuna min duuni illaahi bal maalintaa ka sheekee qiyaamada ah oo ilaahay kufaartii iyo asnaamtii iyo wixii ilaahay sokadiisa la caabuday baa la keeni malaa'igtii baa la keeni masiix baa la keeni cusayr baa la keeni fayaquulu ilaahay markaasuu wuxuu odhanayaa a antum idinka adlaltum baadiyeeyey cibaadii addoommayga haa ulaa'i oo kuwana ma idinkaa baadiyeeyey am amase hum iyagaa dallu sabiila jidkii ka dhumayoo idinku waxba ma adan baadiyeyne iyagaa min tilqaa'i anfusihim naftooda xaggeeda ka baadiyoobay qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii macbuudiinta ah ee beriga ahaa subxaanaka waad nasahan tahay waa la yaab almacbuuduuna tacajuban mimaa qiila lahum tanasahta ilaa yaa allah waad nasahan tahay in kuwa adiga kugu fila ay jiraan maa kaana ma haboono maa kaana yembaqii annaga nooma haboono lanaa annaga an nattakhida inaan samaysanno min duunika adiga sokadaada min awliyaa'a kuwa awliya ah xaq uma lihin baa layidhi axad oo khalqi ka mida oo adiga khayrkaa inaan caabudno nooma bannaano ilaahayow walaakiinse lagu noqoye matactahum adigaa u raaxeeyey iyo wa aabbaa'ahum aabbayaashoodii waa la barwaaqeeyey cumrigaa loo dheerayey xoolaa la siiyey madaxnimaa la siiyey amni iyo rixlata shitaa'i wasayf baa la siiyey way kibreen xataa intiibaa loo barwaaqeeyey nasu ay iska halmaameen addikra ilaahay qur'aankiisii iyo diintii iyo iimaankii iyo rusushu waxay la timid oo dhanna way hilmaameen wa kaanuu waxay ahaayeen cinda allaahi ilaa agtiisa qowman buuran qoom halaagsada halaagsamay oo ilaahay halaag uu ku xugmiyey ayay ahaayeen marka ilaahay markuu intaa yidhi kuwii la caabuday oo malaa'igti ah oo cusayr ah oo masiix ah iyo waxaale wixii la caabuday ilaahay wuxuu ku yidhi marka kuwii gaalada ah baa loo jeedsado faqad kadabuukum way idin beeniyeen baa la yidhi kuwii aada caabudeen way idin beeniyeen bimaa taquuluuna waxaad odhanaysaan oo iyagaan caabudaynay iyo waxaan aada leedihiin way idin beeniyeen oo aad tidhaahdeen waa aaliha ilaahyaal famaa tastatiicuuna maanta ma awoodaan sarfan walaa nasran midna ma awoodaan buu idhi ilaahay maanta sarfan inaad cadaabkii iska leexisaan walaa nasran inaad naftiina u gargaartaan midna ma awoodaan famaa tastatiicuuna ma karaysaan sarfan inaad cadaabka iska leexisaan walaa nasran inaad gargaarsataan waman qofkii yadlim dulmi falay oo minkum idinka idinkamado gaalnimo iyo macaasi ku dulun falay nudiqhu waan dhadhansiinaynaa cadaaban cadaab baan dhadhansiinaynaa kabiiran oo weyn cadaabka ilaahay uu ku sheegay inuu kabiir uu weyn yahay maxaad u malaynaysaa nudiqhu cadaaban kabiiran cadaab weyn baan dhadhansiinaynaa sidaasuu ilaahay yidhi wamaa arsalnaa nabiga calayhi salaatu wasalaam tii baa laga jawaabayaa ay yidhaahdeen maa lihaada arasuuli ya'kulu acaama wa yamshii fi laswaaqi ay lahaayeen yuu ilaahay wuxuu yihi wamaa arsalnaa annagu ma anan dirin qablaka adiga hortaada min almursaliina kuwa ilaahay uu soo diray ilaa innahum iyagu laya'kuluuna atacaama cunnaday cunaan wa yamshuuna way socdaan fil aswaaqi suuqi halkana way socdaan adigana iyagu umbaad la mid tahay oo maxaad kaga duwan tahayoo ay kugu kugu caaridayaan ay kugu diidayaan alla wuxuu yidhi wajacalnaa waan yeellay bacdakum qaarkiin libacdin qaarka kale yaan fitnatan imtixaan uga yeellaye atasbiruuna ma dulqaadanaysaan oo ma sabraysaan mise waad argagaxaysaan oo ilaahay inuu ogaado kan sabrayo iyo kan argagaxayo kan ilaahay ku shukrinayo iyo kan ilaahay ku kufrinayo inuu kala ogaado weeyaan atasbiruuna wa kaana rabbuka rabbigaagana wuxuu ahaaday basiiran kii arkayo intaa markaan ka soo baxnay gaaladii iyo waxyaabihii ay ku hadli jireen ayaan halkan ka gelaynaa marka intaanan taa aynan gelin sababu nusuulka aayadahan soo socdo aan qaar ka sheegaynaa waxaa weeye waxay aayaddu inoo sheegaysaa nin la yidhaahdo cuqba ibni abi mucayd yaa wuxuu saaxiib la ahaa nin la yidhaahdo ubayi ibni khalaf sanaca weliimatan weliimo waxaa weeye ayuu sameeyey fa dacaa ilayhaa qurayshan quraysh buu ugu yeedhay wa dacaa rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahayna wuu u yeedhay falamaa qudima atacaamu markii cunnadii la soo dhigay oo loo soo dhigay qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam anugu wuxuu nabigeenna wuxuu yidhi maa ana biaakilin waxaa weeye tacaamaka cunnadaada ma cunayo xataa tashhad xataa tashhada ilaa ad ka qirto annii rasuulullaah fa facala wuu falayoo wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay baa tahay fa akala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahayna min tacaamihi cunnadiisiibuu wax ka cunay falammaa balaqa markuu ubay bni khalaf ay middaa gaadhay uu cuqba wuxuu ku kacay daalika yuu qaala yidhi lisadiiqihi cuqba wuxuu ku yidhi ninkii cuqba la dhihi jiray saba'ta waad leexatay oo waad ka leexatay diintii aabbayaasha qaala wuxuu yidhi laa ma ana leexanin walaakin dakhala waxaa galay calaya korkayga rajulu nin cadiimun oo weyn fa abaa wuxuu diiday an ya'kula dacaamii cunnadayda inuu cuno xataa ashhada lahu biاlrisaalati inuu rasuul yahay ilaa aan uga qiro faqaala wuxuu yidhi ubayi wejhii aniga wejigayga min wejhika adiga wejigaaga xaaraamun inaan is arkayno isqaabilaynay yay xaaraam iga tahay in ra'ayta haddaad aragto muxammadan muxammed xataa tabsuqa ilaad candhuuf kaga dhufto fii wejhihi wa tataa aad ku joogsato calaa cunuqihi qoortiisa oo wataquula aad tidhaahda keyta wa keyta waxa iyo waxaa fa facala wuu falay caduwullaahi ilaahay cadowgiisa maa amarahu wixii uu faray khaliilahu saaxiibkii fa anzala allaahu ilaahay wuxuu soo dejiyey wa yowma yacadu addaalimu marka waa kuwa aayaadkii alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen laa yarjuuna aan rajaynaynin liqaa'anaa marka rajaha waan sheegno waa rajihii qumanaa oo aan rajaynaynin oo in ilaahay intay la kulmaan oo ilaahay uu janneeyo waxaa weye aan rajaynaynin ama waahee rajihi oo khoof ah weeye oo wa qaala aladiina kuwii waxay yidhahdeen laa yarjuuna liqaa'anaa liqaha naga la kulankanaga aan ka cabsanaynin lowlaa unsila maa la soo dejiyo calayhi calaa waxaa weye lowlaa unsila maa la soo dejiyo calaynaa annaga korkanaga almalaa'ikatu malaa'ig maa lagu soo dejiyo say isula weyn yihiin fiiri ow amase nalaa maan aragno rabbanaa rabbigayo maan indhaha ka qaadnoon ilaahay aragno alle wuu u jawaab wuxuu yidhi laqad istakbaruu way iswaaweyneeyeen fii cid u og ma jirta weeye fii anfusihim naftooda dhexdeedu may isla weyn yihiine cid u ogna ma jirto wacatow way xadgudbeen cutuwan xadgudub kabiiran xuduudii loo dhigay oo bini aadam meeshii uu xaddii soohodinta uu lahaa way ka tallaabsadeenoo kibir iyo duqyaan bay ku xadgudbeen maxaa yeelay bini aadam markuu ilaahay arkayo muxuu yahay isaga oo weliba oo nijaas ahoo kaafiraho macaasidii iyo kufrigii iyo zinadii iyo khamradii iyo wixii maa ilaahay cadamadiisa iyo qudsiyadiisa arkaya laqad istakbaruu way isweynayeen fii anfusihim wacatow way kibreen wan kibir kabiiran oo weyn yowma yarowna almalaaia maalinta yarowna ay arkayaan iska dhaaf ilaahay inay arkaane oo malaa'ika nalagu sojiye unbaa laga yowma maalinta yarowna almalaa'ika malaa'igta ay arkayaan laa busha baaro yowma idin maalinta lilmujrimiina kuwa mujrimiinta oo dembiilayaalka uma ayna sugnaanin yaquluuna waxay odhanayaan xijiran maxjuuran xijiran mid la teeday maxjuuran oo la teeday waxaa weye malaa'igta xaraamun muxaramun kuwa la xarimay bay odhanayaan waa sidii uu ninkii ninkii ku yidhaho malaa'igtii naga fogeeya naga fogeeya ayay odhanayaan ama mancan mamnuucan xijiran maxjuuran xaraaman muxaraman sidaasay odhanayaan wayaquuluuna xijiran maxjuura waqadimnaa waanu u gallay buuhi ilaahay maa camiluu wixii ay camal faleen oo camal saalixa oo kufaarta ahaa oo ay ictiqaadinayeen waxaa masaakiin ay quudiyeen qaraabadii oy xidhiiriyeen ooy u malaynayaan inay ilaahay ugu dhowaanayaan mar hadday caqiidadii iyo asaaskii ay waayeen waqadimnaa waanu u gallay ilaa maa acmiluu waxay faleen oo min camalin ah fa jacalnaahu waxaan ka yeelay habaa'an mid ebera manhuuran oo la firdhiyey habaa'a waxaa la yidhaahaa waxaa weeye marka dariishadda la furo ama shubaakada ama daaqada waxa dhahdaba oo qorraxdu ay ka soo gasho waxa yaryar ee muxuu ahaayey iftiinka qorraxda dhex orordayo yaa habaa la yidhaahdaa habaa'an manhuuran wa algubaaru almanhuuru fi ljawi ayaa la yidhaahdaa habaa'an manhuuran intaa ilaahay markuu sheegay yaa dadkii wan wanaagsanaana waxaa layidhi asxaabuuljannati jannada asxaabteeda yowma idin maalintaa khayrun iyagaa khayr badan mustaqaran meesha ay ku sugnaanayaan wa axsanu iyagaa wanaagsan maqiilan meesha ay seexanayaanna iyagaa wanaagsan wa yowma tashaqaqu asamaa'u weli sidii baa loo daba socdaayo yowma yarowna almalaa'ikata laa bushraa waa la yidhi iyagaa yidhi ma og tahay lowlaa unzila calayna almalaa'ika malaa'igta inay eedayaan baa loo sheegayo inay cadaab iyo ula soo degaysa inay halaagto wa yowma maalin tashaqaqu asamaa'u cirkii uu kala dildilaacayo bilghamaami daruuro isagoo daruur leh wa nuzila almalaa'ikatu malaa'igtiina la soo dejiyey tanziilan sidii ciidamada madallada ku boodo tanziilan soo dejin la soo dejiyey almulku maalintaa yowma almulku awood iyo boqortooyo yowma idin maalintaa alxaqu oo xaq ah lilraxmaani ilaahayga naxariista badan unbaa awoodoo dhan iskale wa kaana wuxuu ahaaday yowman maalin casiiran ku culus cala alkaafiriina gaalada maalin aad iyo aad ugu culus yuu ahaaday maxaa yeeley waa dalika yowman casiiban shadiidan oo kufaarta ku adag cala alkaafiriina maxaa yeelay cadaab waxaan ahaynoo ka faa'iidaysanayaan ma jiro waxaa la yidhi maalintaa qiyaamaha xadiidka wuxuu ku soo arooray nabigeenna innahu yahuunu wuu fududaanayaa xataa yakuuna cala almu'mini akhafa calayhi min salaatin maktuuba sallaaha fi ddunyaa iyaguna wakaa yowman cala alkaafiriina casiiran wadkur ka sheekee yowma maalin yacaddu uu qaniinayo addaalimu kii daalimka ayn haddaay soo sheegnay oo muxaa cuqbata bna abi mucayd ahaa uu qaniinayo calaa yadayhi labadiisa gacmood uu qoomamo uu faraha qaniinayo oo yaquulu oo odhanayo yaa laytanii shallaytadayda qoomamadaydane ittakhadtu inaanan samaysanin baa ittakhadtu maan samaysto maca arasuuli rasuulka nebi maxameda aniga oo la jiro sabiilan jid ah jidkii aan ku raacaye rasuul baa tahay aan irimaan ku sii adkaysto yaa weylatii halaagayge laytanii shallaytadayda eh lam attakhid inaanan yeelanin baa igu fiicnayd waxaay fulaanan ubayi ibni khalaf khaliilan inaanan saaxiib iyo sadiiq aanan ka yeelanin laqad xaqiiqee adallanii wuu i baadiyeeyey cani dikri qur'aankiibuu iga baadiyeeyey bacda id jaa'anii markuu ii yimid kadib wa kaana ashaydaanu shaydaankina wuxuu ahaaday lilinsaani bini aadamka khaduulan kii hoojiyo ayuu ahaaday lilinsaani khaduulaa wa qaala arasuulu rasuulkii baa fariin diraya qoomkiisii iyo say qur'aanka uga hajireen yuu ilaahay yuu u eed sheeganayaa wa qaala arasuulu rasuulkii wuxuu yidhi yaa rab rabbigayow ina qowmii tolkay ittakhaduu way ka yeesheen haada alqur'aana qur'aankan mahjuulan mid laga tegey marka waxaa la yidhaha kullu aayatin oo nasalat cala alkufaari tajuru deylaha calaa cusaati almu'miniin waxaa dadka looga digayaa in ay intay misxaf soo qaadaan oy guriga keenaan meeshaa rafka ah uu boodhka ku dilo halkaa yaallo ayna aqrinaynin oo kala furaynin oo qur'aankii mahjuur noqdo wuxuu yidhi wa qaala rasuulu ina qowmii qoomkaygii ittakhaduu way ka yeesheen haada alqur'aana mahjuuran ilaahay wuu sabirsiiyo wuxuu yidhi wakadaalika sidaasoo kalea nebi maxamedow jacalnaa u yeelay likulli nebiyin nabigii la arkaba caduwan col oo min almujrimiina gaalada ka mida mujrimiinta wa kafaa waxaa kugu filan birabbika rabbigaaga haadiyan mid ku hanuuni iyo wa nasiiran midkuu gargaaraba rabbigaagaa kugu filan haddana waxyaabihii ay qur'aanka ku durayeen yay wax kale haddana la yimaadeen wa qaala waxay yidhaahdeen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay lowlaa nuzila maa lagu soo dejiyo calayhi nebi maxamed korkiisa alqur'aanu qur'aanka jumlatan waaxidatan mar keliya isagoo wada socdo aayad baa igu soo degta haddana waxbaa igu soo degay unbuu leeyahaye maa jumlatan waaxidatan sidii kutubii hore iyo towraad iyo sidii loo soo dejiyey maa loo soo dejiyo jumlatan waaxida isagoo mar keliya wada socdo maxaa loogu soo dejin waayey sida towraad iyo injiil jumlatan waaxida kadaalika buu yidhi ilaahay marka markay yidhaahdeen lowlaa nuzila calayhi alqur'aanu jumlatan waaxida kadaalika sidaas baan anzalnaahu waxaa weya usoo munajaman calaa halaatatin calaa halaati wa cishriina sana isaga oo muxuu ahaay la kala geeye mufaraqan yaanu soo dejinay maxaan saa u yeelay linuthabbita inaan sugno qur'aanka nuthabbita inaan sugno bihi qur'aanka fu'aadaka qalbigaaga inaan ku sugno oo waratalnaahu inaan kala dhigdhigno tartiilan kala dhigdhigid inaan kala dhigdhigno waata midda kale xigmada kale walaa ya'tuunaka kuulama yimaadaan bimathalin maahmaah ama tusaale markay shubho keenaanba ilaa ji'naaka waxaan kuula imaanaynaa waxaa bilxaqi xaq iyadoo waxaa weye ilaa ji'naaka bilxaqi xaqi oo qur'aankan kuu keenaynaa wa axsana isagoo ka wanaagsan tafsiiran tafsiirka xaggiisana isagoo ka wanaagsan aladiina yuxsharuuna calaa wujuuhim ilaa jahannama ulaa'ika sharu makaana wa adallu sabiilaa haddana waxaa la sheegayaa kuwan gaalada ah iyo maqaam xumadooda iyo masiir xumadooda iyo waxay yihiin yuu ilaahay noo sheegayaa waatanaa aladiina kuwa yuxsharuuna lasoo kulmin doona calaa wujuuhim iyagoo wejigooda ku socdo ilaa jahannama jahannamo loo soo kulmin doono ulaa'ika kuwa sharun kuwii shar badan weeye makaanan xagga derajada wa adallu iyagaas waxaa baadinimo badan sabiilan marka aayadda yusxabuuna wa yujaruuna ila annaari calaa wujuuhihim qaarna waxay leeyihin may wejigay ku socon waxaale xadiis baa soo arooray oo nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu yii qiila waxaa le yaa rasuula allah kayfa yuxsharu alkaafiru calaa wejhi yowma alqiyaama faqaala wuxuu yidhi ina aladii amshaahu calaa rijlayhi allihii labada lugood ku socodsiiyey qaadirun wuxuu awood u leeyahay calaa an yumashiyahu inuu socodsiiyo calaa wejhi wejigiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo intaa markaan ka baxnay iyo gaaladii iyo murankoodii oo qur'aanka rasuulka oo iyadana shubhadoodii oo wixii la radiyey haddana si duuduuba yaan ambiye yar yaan ambiyada yaan qisadoodii u gelaynaa si nabiga loogu ta- tacsiyeeyo oo loogu tasliyeeyo inuu isagu guusha ku dambayna loogu caddeeyo alla wuxuu yidhi walaqad xaqiiqee aataynaa waan siinay muusaa nabi muuse alkitaaba kitaabkii towraad ah ayaanu siinay wajacalnaa waxaan yeelay macahu maca muusa akhaahu waala- walaalkii baan raacinay haaruuna haaruun ahaa wasiiran isaga oo wasiir u ahoo taageerayo wasiiran isagoo wasiir oo u kaalmaynayo faqulnaa waxaan ku nihi idhabaa taga ila alqowmi qoomkii aada aladiina qoomkii kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkanaga beeniyey way tageen way diideen waa la qarqiyey tii baa laga soo qabto wuxuu yidhi fadammarnaahum markaasaan yaan baabi'inay tadmiiran halaag baan halagnay buuhi ilaahay fadammarnaahum tadmiiran faahlaknaahum halaakan halaag baanu halaagnay wa qowma nuuxin wa aqraqnaa waxaan qarqinay oon maashaynay qowma nuuxin lammaa goortii kadabuu ay beeniyeen alrusula rusushii aqraqnaahum waan maashaynay wajacalnaahum waxaanu ka yeelay linnaasi dadkii aayatan cibro lagu qaato astaan iyo sumad iyo calaamo ah ayaan uga yeelay wa actadnaa waxaan u diyaarinay lildaalimiina kuwa xadgudbay ee gaalada ah ee muxuu ahaaye xaddoodii ka tallaabay waxaanu u diyaaraynay cadaaban cadaab cadaabkaasoo aliiman oo oo oo oo xanuun badan ayaan u diyaaraynay wa caadan wa hamuudan wa asxaaba arasi wa ahlaknaa waxaan halaagnay caadan ree caad waan halaagnay wa hamuuda ree hamuudna waan halaagnay wa asxaaba arasi ceelka asxaabtiisiina waan halaagnay oo kuwii shucayb loo diray annabi shucayb iyo wa quruunan ummado kale oo beyna daalika intaa u dhaxayso kahiiran oo badan ayaan halaagnay wa quruunan beyna daalika kahiiran oo fara badan oo khalaa'iq oo aan ogeyn laa yaclamuhum ila allaahu beyna ulaa'ika almukadibiina yaan ahlaknaahum aydan wa kullan mid la arko darabnaa waannu u qadarnay lahu isaga alamhaala maahmaahdii ayaan xujooyinkii baan u caddaynay wa kullan mid la arkaba markay wixii diideen tabbarnaahum waan halaagnay tadbiiran halaag baannu halaagnay walaqad adtow waa yimaadeen cala alqaryati caasimaddii allatii kuwan oo waxaa weeye nimanka waxaa laga hadlayaa reer maka ah oo tijaaraysan jiray oo rixlata shitaa'i wasayfi aadi jiray inay sii mari jireen qowmuluud meesha lagu halaagay yuu ilaahay inoo sheegayaa walaqad atow waa yimaadeen cala alqaryati qaryadii caasimaddii allatii umtirad lagu da'siiyey matara asaw-i roobkii xumaa falam yakuunuu miyayna ahayn yarownahaa inay arkayaan soo kama yaabayaan in sidii loo halaagay loo halaago bal kaanuu waxay ahaadeen laa yarjuuna inayna ka cabsanaynin nushuuran in la soo bixiyo ma kuma cibro qaadanayaanoo maxaa yeelay yowmaalqiyaamada in la soo saaro ma sugayaan wa idaa ra'awka in yatakhiduunaka halkana ilaahay wuxuu noo sheegayaa nabiga fiiri mar qur'aanka nabigay ku jeesjeesi mar qur'aankay ku jeesjeesi wa idaa ra'awka hadday ku ar wa idaa ra'awka hadday ku arkaan in yatakhiduunaka kaama kaama yeelanayaan ilaa husuwan jeesjees ma ogiye waaba ka jeesjeeskii waxay odhanayeen ahaadaa maakana fiiri ishaaradu waa xaqiraad ahaadaa kani alladii kii miya bacatha allaahu ilaahay uu soo bixiyey rasuulan rasuul uu ahaan soo bixiyey saasay ku odhanayaan iyaga oo jeesjees uga jeedo ahaada aladii bacatha allaahu rasuulan altahakumu waalistihzaa'u baa la yidhaahdaa way sii wadeene waxay inkaada wuxuu sigay layudilunaa inuu naga baadiyeeyo layudilunaa inuu naga baadiyeeyo can aalihatina ilaahyaalkanagi lowlaa an sabarnaa calayha haddaanan ku sabrinon ilaahyaalkanaga aanan ku madax adkaanin oonan ku dhegin wuu naga baadiyeyn lahaa ilaahay wuxuu yidhi marka wasawfa mar dambe yayaclamuuna ogaan doonaan xiina goorta yarowna alcadaaba cadaabka ay arki doonaan mankumaa adallu baadinimo badan waxaa waa iyagale wain kaada la yudilunaa iyagaa baadi ah mise nebi maxamed iyo inta raacdaa baadi ah xiina goorta wasawfa mar dambe yayaclamuuna ogaan doonaan xiina goorta yarowna alcadaaba cadaabka ay arkayaan mankumaa adallu baadinimo badan sabiilan xadka xagga jidka ara'ayta bal ka waran baa layidhi miyaad hanuunin karaa ara'ayta man man miyaad hanuunin kartaa ittakhada yeeshay ilaahahu macbuudkiisa hawaahu waxay naftiisu jeceshahay ayuu ilaah ka dhigtayoo raacayaa afa anta adigu takuunu miyaad tahay calayhi korkiisa wakiilan kiu loo tala saartay oo muxuu u soo rumayn waaye miyaa adiga laguu qabsanayaa maya weeye am taxsabu ma waxaad u malaynaysaa anna akharahum intooda badan yasmacuuna inay maqlayaan ow yacqiluuna inay caqli leeyihiin inhum iyagu ma aanin ilaa kala ancaami waa nicmoolaydoo kale bal iska dhaafee hum iyaga adallu iyagaa ka baadinimo badan sabiilan xagga jidka wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam halkaa ha jooga darsigii